جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose heshiis xabad joojin ah ayaa ka dhaqangalay magaalada khaza iyadoona ciidamada yuhuuddu ay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaas madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ku eedeeyay madaxa kooxda ridada soomaaliya inuu faragelin xoogan ku haya maamulkiisa munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinaya bilicda magaalada ka bilaabay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorsheysan ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddadu ay dhigteen duleedka degmada afgooy gaar ahaan halka loo yaqaano cumar beere weerarkan waxaa lagu dilay afar murtad oo mid ka mid a uu sargaal taliya urur yahay magaciisana lagu soo gaabiyey gaandhari halka lagu dhaawacay shan kale oo isla murtadiinna heshiis xabad joojin ah ayaa ka dhaqangalay magaalada khaza iyadoona ciidamada yuhuuddu ay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaas sida warbixintanu ku haya nuur cali warsame abuushayba kadib toddoba boqol soddon iyo shan maalmood oo duulaan cudwaan ah oo ku socday shacabka magaalada khaza ayay ugu dambeyn ciidamada yuhuudda sahaynada ah bilaabeen inay isaga baxaan magaalada iyagoo dulaysan oo guuldaro madaxa la raaricinaya wararka ka imaanaya dhulalka reer falastiin ayaa sheegaya inay dhaqan gashay xabad joojintii ay kala seexdeen xoogaga muqaawamada iyo yuhuudda sahyuuniyadda saacaddu markii ay ku beegneed laba iyo tobankii duhurnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee shalay ayay askarta yuhuudda bilaabeen inay faarujiyaan xaafadaha kala duwan ee marinka khaza waxaana joogsaday dhammaan duqaymihii iyo dagaaladii sida isdabajoog ah uga socday magaalada muddo laba sanno iyo maalmo ah wasaaradda arrimaha dibadda khaza ayaa shacabka magaalada ugu baaqday inay si taxadar leh dib ugu laabtaan guryahooda ayna ka feejignaadaan dhagaraha cadowga boqolaal kun oo ka tirsan shacabkii guryahooda isaga barakacay ayaa durbaba bilaabay inay dib ugu laabtaan guryahooda oo burbursan golaha wasiirada kayaanka sahyuuniga ayaa shir ay yeesheen oo ku meelmariyey heshiiska lagu soo gebagabaynayo dagaalka khaza netanyahu oo wejigiisa guuldaro laga dareemayey ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay inuu ku qasbanaaday saxiixa heshiis walba oo lagu soo daynayo maxaabiista yuhuudda laguna soo afjarayo dagaalka wakhtiga badan qaatay ee khaza xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa iyaguna bayaan ay soo saareen ku sheegay inay sameeyeen wax walba oo shacabka khaza looga dulqaadi karo heeryada gumaysiga shacabka reer khaza ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan waqooyiga khaza markii marinka uu isku furmay oo ciidanka sahaynada ay isaga baxeen isgosyadii isku xirayey koonfurta iyo waqooyiga balse dadku waxay ku laabanayaan goobo burburay oo ay adag tahay inay ka aqoonsadaan dhismayaashooda waa barakac u barakacaya goob kale oo aan waxba uga horrayn mahadsanid abuushayba madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda ridada soomaaliya inuu faragelin xoogan ku haya maamulkaas sida warbixintanu ku haya marwaan maxamed
murtad axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ridada jubbaland ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha maamulkiisa gaar ahaan maamulka gobolka Gedo arrintan ayuu ka sheegay xilli uu shalay guddoomiyey fadhi ay lahaayeen golaha wasiirada ridada ee maamulkaasi kaasi oo ay uga hadleen arrimo ay ka mid tahay ammaanka war qoraal ah oo lagu daabacay xafiiska axmed madoobe ayaa looga digay faragelin ay sheegeen inay kooxda ridada ka wado deegaanada gobolka gedo taasoo ay sheegeen inay keeni karto isku dhac iyo colaado hor leh noqol ka mid ah qoraalka lagu faafiyey xafiiska axmed madoobe ayaa lagu yidhi golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay faragelinta sharci darrada ah ee dowladda federaalka ay ka wado deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gedo taas oo looga digay inay sababi karto colaado hor leh iyo isku dhacyo keeni kara khasaare kala duwan warka ka soo baxay maamulka ridada jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ay fashil ku soo dhammaadeen kulamo ka dhacay kismaayo oo ay garwadeen ka ahaayeen taliyaasha sirdoonnada kenya iyo etoobiya oo ay doonayeen inay isugu soo dhoweeyaan qowsaaradooda gurguurta iyo madoobe waxay sidoo kale tan ku soo beegmaysaa xilli ay xoogaysanayso hadalhayn ku saabsan in kooxda ridada ay maamul cusub ka dhisto gobolka gedo halkaasoo horey uga dhaceen dagaallo uu dhiig ku daatay oo dhex maray labada dhinac mahadsanid marwan munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waa kan cabdiqani maxamed إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayna ku qalanjebinayeen afar iyo toban arday oo la xifdisiiyey qur-aanka iyo culuumtiisa ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka dudumaale ee hoostaga degmada xudur munaasabada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaan ugu horeyn bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardaydii qalanjebisay أيها الإخوة والأخوات سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم ومراحله بإيجاز وعن بعض فضائله وأهله أولا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ليس بمخلوق ككلام البرية هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل اذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مروه ابن كعب ابن لؤي ابن خالد ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ما حكم الجهاد في سبيل الله الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجهادا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم munaasabadda oo ay kalimaad ka jeediyeen culimo iyo waalidiin ayaa waxaa soo gebagabeeyey suldaan cabdiwaaxid oo ah suldaanka guud ee beesha luway isagoona si aad ah ula dardaarmay waalidiinta iyo ardayda sidoo kalena u duceeyey baadallaahi ma eeg mahadnaqaane xarakatu shabaab almujaahidiin may kale aan mahadnaqaane walaayada gobolka bakool khaasatan muxaafada degmada xudur tan kale maynka mahadnaqaane maalinkii ardaydan hasaari ilmijeylo anfaclahanka weelalaanu mahadnaqaano may kale aan mahadnaqaane ardaydiyada nafsatii anta ka sabarbatee oo intii wallaku baraayo sabraaya an mahadnaqaano waalidiintii intaas maalinkii ardayda xanaanadii kor ku haayeen iyaalkana ilaaliyaayeen iyadan ka mahadnaqaan may kale aan mahadnaqaan martashaaratu intaa ha ku qiibgaliya an mahadnaqaano dhammaantiyo tan kale maylanaa ilaahay ha ka sugalana ardaydan safayla walliinbari maalinka ka dadaali waalidiinta in ku warqabaan tiidii kale qur-aanka dhammaaytaan intay isin sartaan ay la laayacnay qur-aanka ay dadaalay waalidiintina maylanaa intii meel kale laku jeeyo ardaydan dugsigan in liin ku saarna maalinsho iyo isku warqabaan unasiin la do-ayana insha allah u dhammaantinba iyaalkiin iyo maalkiin iyo imrigiinba inta ilaahay siin barakaay ilaahayow ulaadan ilmajoon barakaay ilaahu imrijo barakaay ilaahu maalinsho barakaay waalidiintiyo ilaahu barakaay ununa ilaahunila barakaay ardaydan qalanjabisay ayaa noqonaya dufcadii afaraad ee ay soo saarto madarasada waana midhaha laga dhaxlay dadaallada maktabka dacwada u geliyey macallimiinta madaarista kuwaas oo sannadihii u dambeeyey si weyn uga faa'iidaystay xalaqaadka tasxiixa ah mahadsanid cabdi qani maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinaya bilicda magaalada ka bilaabay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayadaas bashiir muxuudiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya
ridmayweela saanqashanka dhasinka nadiifiya mootiaagya dareeran ololadiya dareere reetaasawgaadasan roofroofway waa codbaahiya dadka loogu sheegayo howsha adag ee dhanka nadaafadda ah misana dhex socda xaafadaha degmada buulafulay ee wilaayada islaamigaha ee baay halkan uu si toos ah uu kaga bilaabay maktabka caafimaadka wilaayadan si gaara qaybta faydhowrka howlaha dhanka nadaafadda ah xilli la jooga wakhti roobaadka deyrta balse aysan weli da-in waxaa si guud degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ka bilowday howlaha iska fogeynta qashinka si aysan caafimaad dara uga dhalan marka ay roobabka da-aan haddaba waa maxay sababta xilligan ku soo aadiyey in la bilaabo howlaha nadaafadda maanta oo taariikhdu ay tahay toddobiyo toban bisha afraad kun afar boqol afartan iyo toddobada waxaa noo bilowday ololo nadaafadeed oo ujeedkiisu uu yahay in caafimaadka bulshada la hormariyo oo lagana hortago cudurrada dhibaataynayo bulshada ololahaas waxaan ka bilownay degmada boolofly walaayada baay ayaa laga bilaabay waxaana shaqada ka socota hadda mid ka mid ah xaafadaha ee magaalada oo lagu magacaabo xaafadda abuubakar ayay ka bilaabatay maantaoo taariikhda sidaan kor ku soo sheegay ay tahay waxaana rajaynaynaa insha allahu in la gaarsiiyo dhammaan xaafadaha magaalada in la gaarsiiyaan rajaynaynaa howshaas waxaa u taagan oo qabanayo maktabka caafimaadka gaar ahaan qeybtiisa faydhoorka ayaa qabanayo waxaan leenahay qof walba wixii wasaq ama qashan ah gurigiisa yaalo bannaanka ha soo dhigo jawaanada ha lagu soo cabeeyo wixii qashan aho gidaarkiisa iyo guriga hareerihiisa yaalana ha aruuriyo jawaana ha lagu soo aruuriyo bannaanka ha lasoo dhigo gaadiidkii kaa qaadi lahaa waa diyaar maalmahan ha laga faa'idaystaan leenahay labadii maalin aynu soo dhaafnay waxaa xaafadaha abuubakar sidiiq iyo cumar bnkhadaab si weyn loogu arkayey rag iyo dumar ku mashquulsanaa nadiifinta waddooyinka iyo mootooyin daabulaya qashinka la isugu keenay waddooyinka misena loorarka lagu diyaariyey andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya howlaha nadaafadda ee ka socda xaafadaha degmada buulafullaay magacayda cabdalla xaaji axmed waay waxaan joognaa degmada buulafullaay xilli roobkii la gaari waxaan haynaa hooshii faydhoorka marka roobkaa soo dhawaaday qashinkii waxaana la rabaa in roob imaanin laga xaaqa haddii allayidhaaba hooshiaan ku jirnaa marka marka taasaa jirtaa magacay cabdilaahi macalin cali yaa la yiraay xaafadda abuubakar yaa ku socotay hoysha ololka maan socday waxaa ka mid yahay ee ka hortagga cuduraha safaafin oo xilli roobaad dhowey oo iramada nadaafate unaad kashagayaalinay waxaas uu baagay bulshada oo hel buulufulay degmada buulufulay ku nool ini gashan iska dheereeyen waayara uduraas keeni waxaa kamid ay gashan waay annadaafatu nisu min aliimaan nadaafata ini lika dadaalay waay marka xaafadda abubakara ka sharnay kullii waxaas rajeeya ini magaaladan un ololakan tiirsanay oo nadaafatan si guud oo heer buulufulay u tiirtay waxaas uu baagay bulshada oo buulufulay heer buulufulay ay oo degmada buulufulay ku nool ini nadaafada ka dadaalin xilli roobaada la dhowaay guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada buulafulay ayaa si adaa u soo dhoweeyey howlahan dhanka nadaafadda ee maktabka caafimaadka si gaar ah qaybta faydhowrka uu kaga wado xaafadaha degmada buulafulay sanad kasta xilligan oo kale waxaa degmada buulafulay si weyn looga sameeyaa ololahan dhanka nadaafadda ee lagu soo celinayo bilicda magaaladan dhanka kalena looga hortegayo in haddii ay isku milmaan biyaha roobka iyo qashinka ay ka dhalan karaan cudurrada waana gudashada mas-uuliyadda saaran maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee baay oo horey u dhisay guddiga faydhowrka ee ka howlgala degmada buulafulay aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu